Hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka ee Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ka daahfurtay wejigii saddexaad ee deeq raashin ah lagu gaarsiinayo dadka danyarta ah ee ku nool gobollada maamulkaasi. Deeqdan raashinka ah waxaa bixisay hay'adda Boqor Salmaan waxaana ay ka kooban tahay bur, bariis, sokor, saliid iyo caano, waxaana loogu talagalay in deeqdan la gaarsiiyo dadka danyarta ah oo ay saameeyeen abaaraha. Mustafa Cabdulaahi Xaashi oo ah agaasimaha hay'addan ayaa ka warbixinaya deeqdan iyo gobollada la gaarsiinayo.
Run ahaan maanta waxaanu bilaabaynaa daahfurkii barnaamijkii taakula ka timi boqortooyada Sacuudiga Carabiya King Salman Humanitarian oo wejigii saddexaad sanadkan aanu qaybin doono insha allah tacaala waxaanu qaybin doonaa insha allah awdal iyo salal iyo marwada jeex dhammaan shan kun iyo shan boqol oo qoys ayaanu insha allah maanta ku dhawaaqanaa xubnaha ka qaybgalay daafurka qaybinta deeqda raashinka ah ayaa bogaadiyey cid kasta oo door ka qaadatay in deeqdan la soo gaarsiiyo waxaanaanu hawsha aanu ugu mahad celinaynaa hawshaa weynee qiimaha leh ay qabteen waxaa kaloo ugu mahad celinaynaa hay-adda iqaasada ee dadka danyarta ah wax soo siiya ee bin salmaan boqortooyada sacuudi arabiya iyagana aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanaanu leenahay wax weyn baa dalka u qabateen wax weyn baa tarteen ummadoo dhanna waa dad u baahan oo danyara in wax la gaadhsiiyana xagga ilaahayna waa laga helayaa
waan u mahadnaqaynaa hay-adda king salmaan charity oo runtii taakulooyinka inta badan dee soo keenta hay-adda king salmaan waxaan u jeedinaynaa abaarahan inay si toos uga soo qayb galaan tii hore waxay ahayd dadka danyarta ah laakiin iminka abaaraha jira abaaraha waxaan ka codsanaynaa inay
Somalilan ayaa waday dadaalo lagu caawinayo dadka danyarta ah iyo gobollada ay saameeyeen abaarta si lagu gaarsiiyo raashinka